bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta gebi ahaanba si rasmi uga bilowday gobollada dalka soomaaliya wasiirka waxbarashada ee jubbaland ayaa sheegay tirada u faraysanaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee maamulka jubbaland maamulka gobolka banaadir oo sheegay in sharciyo dabagal lagu samayn doono dhaqaatiirta iyo weliba dadka iibiya farmashyada dadka ka iibiya daawooyinka ee ku yaala gobolka banaadir sidoo kale maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayaa sheegay in iyaguna ay ku dhawaaqeen tirada rasmiga ah ee ardayda shahaadiga ah ee dugsiyada sare maanta imtixaanka u fariisanaysa maamuladooda akhbaaraadka dibaddana berri ayaa lagu wadaa in gebi ahaanba la bilaabo doorashooyinka madaxtinimada ee dalka turkiga iyagoo lasoo gebagabeeyey kuwii waddanka dibaddiisa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran iyadoo maanta ay ku beegan tahay taariikhda toddobiyo labaatanka bisha shanaad sanada labada kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday maanta oo kale in toddobiyo labaatanka ay ku beegan tahay gebi ahaanba ardayda wax ka baratay dugsiyada sare ee dalka ay u faraysan doonaan imtixaankii shahaadigaha sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaheen cali aadan waxaa maanta guud ahaan magaalada muqdisho looga fadhiisan doonaa imtixaanka shahaadiga ah ay qabanayso wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyadoo markaasi ardayda fasalka labiyo tobanaad ama fasalka afraad ee dugsiga sare ay dhammaan u fadhiisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah oo ay markaasi kaga qalin bedelanayaan dugsiga sare arday gaaraysa soddon iyo shan kun oo ardaya ayaa markaasi sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyagoo markaasi ka kala imaanaya qeybaha kala duwan ee iskuullada ku yaala gobolka banaadir ardayda ayaa maanta markaasi imtixaankooda u bilaaban doonaa iyadoo imtixaankan uu socon doono ilaa iyo muddo shan maalin ah waxaana markaasi dah furi doonaa mas-uuliyiin kala duwan iyadoo markaasi xarumo kala duwan oo ku yaala gobolka banaadir loo asteeyay in ay ka daafuranto imtixaanka maanta waxaana markaasi laga dareemayaa magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka markaasi ardayda u diyaar garowga in imtixaanka maanta uu ka bilaabanayo magaalada muqdisho
dhinaca kalena wasiirka waxbarashada ah ee maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay tirada rasmiga ah maanta oo fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee maamulka jubbaland wasiirka waxbarashada jubbaland ayaa ugu baaqay dhammaan ardayda si akhlaaqa inay uga qeybgala imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waalidiintana wuxuu ugu baaqay in ardaydu ay si aada ula socdaan dhaqdhaqaaqa goobaha ay ku gelayaan waxbarashada aan irahday imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka
oo laga qaxayo bannaankan u booday waxaan arkay dab kor ka qiiqahaya waan orday gudahaan galay dadkii oo gudaha xidhaya oo guryihii ka baxay baan arkay ciidamadii baa yimid way xidheen dhulkii wax dhintay ma jiro wax dhaawacana ma jiro wax hadda waa lagu jiraa biyaa la furay meeshii waa la deminaya waa lagu dhex jiraa dawladdaa ku dhex jirta xaaladdu hadda waa si fiican dadkiina bannaanku ka taagan yahay
ka moolka masaajidkaan ku jirray waxaa la yidhi xagga saru dab ka kacaya masaajidka ka baxa weli booliskii
oo laga qaxayo bannaankan u booday waxaan arkay dab kor ka qiiqahaya waan orday gudahaan galay gaarana qayb weyn bay ka yihiin in shaqadii la qorshay isfiican u qabsanto waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha kala duwan ee heer degmo gudoomiyayaasha heer degmo ee guddiga xogayaashooda ku-xigeennada gudoomiyayaasha heer gobol ee guddiga agaasimayaasha iyo madaxqaybeedyada kala duwan ee guddiga la taliyayaasha guddiga xubnaha sare ee guddiga iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan reer tiibeg oo
magaalada minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxa uu dab uu ka kacay suuq weyn oo ku yaala magaaladaasi dadka suuqa kuleh intooda badan ayaa waxay ahaayeen soomaali sida ay sheegeen maamulka magaalada waxaa lagu guulaystay in dabkaasi oo socday muddo saacadaha in la bakhtiyo waxaana maamulka ee dadka deegaanka ee soomaalida u badan ay sheegeen ilaa hadda aan loogeyn waxaa dabkan uu ka kacay balse waxa ay sheegeen in si aad ah maamulka ay sheegeen gaar ahaan waxda booliska ee gobolkaasi si dhow ay u baari doonaan waxyaabaha keenay in dabkan uu ka kaco suuqan oo ah suuq weyn oo inta badan soomaalidu ay ganacsiga ku leedahay
gaarana qayb weyn bay ka oo laga qaxayo bannaankan u booday waxaan arkay dab kor ka qiiqahaya waan orday gudaha galay dadkii oo gudaha xidhaya oo guryihii ka baxay baan arkay ciidamadii baa yimid way xidheen dhulkii wax dhintay ma jiro wax dhaawacana ma jiro wax hadda waa lagu jiraa biyaa la furay meeshii waa la deminaya waa lagu dhex jiraa dawladdaa ku dhex jirta xaaladdu hadda waa si fiican dadkiina bannaanku ka taagan yahay weli wixii ka soo baxana waannu arki doonnaa insha allah haddii ilaah yidhaaho waxaan joognaa ka moolka masaajidkan ku jiray waxaa la yidhi xagga saruu dab ka kacaya masaajidka ka baxa weli booliskii iyo qolyihii u xil saaraay amniga ahaabaa weli ku jira ma annaan ogaanin sababta oo dabka keentay marka insha allahu tacaalaa waxaad mooddaa in la soo gebagabeeyey haddaa la ogaan doonaa markaa waxa dabka dhaliyey aniga waxaa la mursal xaashi anigu xagga saraan joogay markaan sidaa markaan intaan mas-uuliga galay oo soo weysiistay oo laba ragcadood sunnaa tukaday yaan masuguuradka ordayaan arkay masuguuradka orday markaan arkay anagoo iskuudgisaa usii eegaya yuu yidhi masuguurad soo noqdo ka baxa ka baxa ka baxa ka baxa ka baxa un buu yidhi ka baxa meesha saasaan marka anigu uga soo baxay marka marka elefaatarkiisa u soo raacayna meesha waa ureysay anigu dab baxay baa waa ureysay bas inuu meesha dab qabsada arkay markii dambe aan soo baxayna iyadoo olalisaan arkay wax kale kama warhayo wax gubay kama warhayo marka sidaasaan intaasaan anigu oga السلام عليكم مقعي وحالي هذا أبشر موسى وحن كشقيا 24 مول وحن كمد أهاي ذاتك أونردا ماشي وحا إيغا فرم باربر شاب marka qaabka kale waxa ay u dhaceen wilay dhinacaas dhinaceeda ani aan jooga maa dhinaca kale oo ka dhacay
kuwaasi waxay ahaayeen dadka iyagoo ganacsiga ku lahaa suuqa weyn ee ku yaala magaalada minnesota ee dalka maraykanka uu dab u qabsaday maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay tallaabo ay ka qaadi doonaan dadka aan aqoonta durugsan u lahayn howlaha caafimaadka ee gobolka ku yaala waxaana maamulku sidoo kale uu sheegay in ay ka hortegi doonaan dadka iyagoo sida qaldan daawooyinka uga gada shacabka gobolka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa sheegay in maamulku uu bilaabi doono la xisaabtanka dadka iyagu ka ganacsada daawooyinka iyadoo sidoo kalena dhakhaatiirta iyagu ku haysta gobolka banaadir goobaha caafimaadka gaarahaan farmasiyaasa uu sheegna dadka inta badan laga iibiyo daawooyin khalad ah taana ay dhibaatay ku tahay shacabka ku dhaqan gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee amniga gobolka banaadir maxamed diiri yabo ayaa sheegay
gobolka banaadir sidaad ogtihiin waayihii lasoo dhaafo wuxuu ka shaqaynaya mukhaadaraadka iyo daroogada inuu la dagaalamo wuxuu ka shaqaynayaa oo hadda soo socota isbitaalada inuu kontaroolo iyo farmashiyayaasha daawooyinka yaalla isbitaalada dhaqaatiirta ka shaqeeya dadka gadaaya ama farmashiyaasha loo dhiibaya ama daawooyinka gadaayana waa ku soo soconnaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaa la rabaa halkaan maantay fursaddan aan uga hadlaayo oo ku saabsan isbitaalka alixsaan iyo shaqooyinkii uu soo qabtay muddadii sideedda sanaheeduu furtay furnaa oo weliba uu haweenka soomaaliyeed u qabtay waa shaqo weyn oo mudan bogaadin iyo hambalyo mudan xaqiiqatan ilaahay ha inla garab galo
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya doorashooyinka puntland golayaasheeda deegaanka ayaa lasoo gabagabay iyadoo guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen in lagu dhawaaqi doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno cidda kusoo baxday doorashooyinka golayaasha deegaanka ee nidaamka xisbiyada ee maamulka puntland oo ahaa doorasho qof iyo cod ah waxaana xaleyta oo shir jaraa'id uu qabtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland uu sheegay in natiijadu weli ay dhiman tahay islamarkaana iyaguo goordhow oo gabagabadaha sanadkana bishaan aan yidhaahda ay ku dhawaaqi doonaan cidda ku horumartay marka loo eego dhinacyada xisbiyada siyaasadda ee maamulka puntland doorashooyinka ee golaha deegaanka ee ka dhacay maamulkaasi akhbaareedka dibaddana madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa u ballanqaaday hal milyan oo qofooda suuriyaana in loo dhisi doono guryo kuwa laga dhisay goobahi dhulgariiradu ay ka dhaceen ee magaalooyinka dariskala xuduudaha ay wada wadaagaan dalalka turkiga iyo weliba syriya rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ay suurtagal ahayn shacabka walaalahooda ku dhaqan dalka suuriya xuduud ay leeyihiin in iyagu guryo la-aan ay noqdaan shacabka turkigana loo dhiso guryahoodii waxaana uu sheegay in arrintaasi uu kala kaashan doono wadamo dhow oo saaxiibay yihiin ee carab ah waxaana sidoo kale uu sheegay in halka milyan oo qofooda guryaha loo dhisi doono yihiin dad iyagu degan goobihii dhulgariirku ka dhacay ee xadka la leh dalkaasi turkiga guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegaysanaysan idaacadda dalsan kheertana dhegaysanaysaa wanageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel